galabnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba haatanna soomaaliya sidaa wararkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha hadalkan ayaa madaxweynuhu ka sheegay shir loogaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkan oo ah kii ugu horreeyey ee heerkan ah ee looga hadlo abaaraha soomaaliya ayaa waxaa soo agaasimay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana ka qayb galay maamul goboleedyada dadka dalka iyo weliba hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwo kale oo gargaarka bini'aadamnimada ka shaqeeya haddaba warbixinta kooban waxaa shirkaasi nooga soo diray waxaa nooga diyaariyey waryahayaga maxamed cabdi xasan mahadsaned cabdixakiim madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay arrintan si wax looga qabto arrimaha bini'aadanimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa maanta arrintan ka sheegay magaalada muqdisho uu ka furay shir caalami ah kaasoo bulshada caalamku ay qayb ka tahay islamarkaana lagaga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ka jira dalka qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ee lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday in si deg deg ah ay uga jawaabaan musiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo xubnaha ay abaaruhu saameeyeen madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in macluushii sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ay ku dhinteen dad koru dhaafaya laba boqol oo kun oo qof macluushii laba kun iyo koob iyo tobankii waxay keentay dhimashada laba boqol iyo lixdan kun oo rag dumar iyo carruura haddii aan sii caddeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd afar dhibic lix boqolkiiba tirada dadka ee soomaaliya ayuu yidhi farmaajo ayaa dhinaca kale ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed iyo qurba joogta inay ka qayb qaataan dadaalada lagaga soo kabanayo abaaraha si loo yareeyo saamaynta abaaraha ee dalka isagoo sheegay in haddii laga gaabiyo ay taasi keeni karayso musiibo bini aadannimo oo dalka oo dhan ka dhacda